bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum dhammaan dhegaystayaasha ku xidhan shabakadda wararka ee arrimaha waxaa qadka si toosa ugu jira injineer amiin cabdiraxmaan siciid oo ku sugan magaalada minneabolis ee stateka minnesota ee dalka maraykanka amiin ayaa ah afhayeenka ururka waqooyi bari soomaaliya amiin marka hore ku soo dhowow shabakadda wararka ee arrimaha waa dhowahay weye maxamuud axmed cabdalle oo ku faraxsanaa inaad warayska ila yeelataan aad iyo aad amiin waxaan rabnaa inaan kaa wax kaa weydiinno shaqaaqooyin ayaa ka soo cusboonaaday meelaha ka mid ah gobolka sanaag iyo highland halkaasoo sida la sheegayo dhaqdhaaqyo ay ka wado xukuumadda somalilan oo doonaysaa inay geyso sanaadiiqda doorashada dhanka kale waxaynu ognahay in laba toddobaad ka hor iska hor imaad ka dhacay magaalada badhan halkaasoo lagu dhaawacay siddeed qof arrintaana ay ka dambeeyeen ciidamo ka amar qaata xukuumadda axmed maxamed maxamuud silaanyo maxaa soo cusboonaaday oo hadda soo kordhay waxaa jira dhibka maamulkan anagu maamul uma naqaano magacan somalilan wuxuu ahaa magac ka dhexeeya dadka waqooyiga soomaaliya marka magaca kan markii hore waxaa loo yaqaanay dadka dega deegaanada reer maasir magacan puntland iyo somalilan annaga ayaa soo cataanay labada magac labada magacna runtii annaga lahayn deegaankayagana ku shaabadaysan yihiin waana la ogyahay dalkan sandalad taariikhiya ka jirtay oo magacyadaas kala ahayd puntland waa dhulkii uduga somalilan waa dhulkii soomaaliyeed oo somalilan oo waqooyi sultaan maxamed cali shire ayay rikoodka ugu jirtaa meel walba annaga waxaan u naqaanaa maamul silaanyo iyo waxaa annaga dama garayno jabahad baan u naqaanaa islama oo aan dagaal muddo dheer ku jirnay markii dambena heshiis baa naga dhex dhacay waxaanu ku heshiinay gobolka sanaag in si nabada loogu noolaado gobolkaas heshiiskaana waxaa goobjoog ka ahaa ilaa u n ka iyo hay-adda qaramaha midoobay marka heshiiskaasi wuxuu ahaa inaan la jibin oo ammaanka iyo waxaas ah iyagii laakiin waxay u bedesheen inay heshiisya nala galeen oo madaxtooyada somalilan waraaqa ku dhegan yihiin kaana waraaqaha meel ka keeneen ma garanayno heshiiskaasna meel aanu kula galnay ee ka sheekeeyaan ma garanayno dhulka kan ay hadda degan yihiin berbere iyo xirgeysa markii hore waxay ahaayeen dhul warteengeli ama dhul reer maakir dadkan hadeerto ee hargeysa degan waagii hore waxay degnaa jireen kilafka shanaad markii dambe bay soo galeen deegaanka waxaana keenay diyaaradihii etoobiyaanka oo duqeynaya deegaanadaas baa markaa beesha warsangeli ka barakacday ama reer maakib marka deegaanadii berbere iyo warsangeli un baa loo yaqaanay iyo hargeysa ama reer maakirba marka deegaanadii hadeer iyaga ayaa la wareegay oo kilabka shabaab kasoo galay hadeerna dhulbalaasti ba wadaan gobolkii sanaag aana gaar u lahayn oo ummadda soomaaliya o dhan noo taqaanay baa hadda kusoo duuleen marka dee waxan waa duulaan caadi ah jabhadatanna waa jabhad esalama oo la yaqaano ama haddii la doonaba reer sheekh isxaaq ha la dhaho iyo waxay doonaanba laakiin deegaanadaas waxaa ka shaqaliya dee hadeer maamul gaara bay leeyihiin cid walba maamul bay leedahay kumeel gaar waa laga baxay waxaa lagu jiraa two thousand seventeen dowladda soomaaliya dee hadeer cid walba deegaankeeda way garanaysaa nin walba gooni buu istaagi karaa marka annaga waxna la dhahaa maamul goboleed baan leenahay gaara oo federaalka toos u tegaya oo la yidhaahdo waqooyi bari
laakiin amiin somalilan oo jirtay toddobiyo labaatan sannadood iyo puntland oo labaatan sano oo jirtay had iyo jeer marka doorashooyinka labada qaybood mid walba dhankeeda ay ka socoto ayaa goboladan sanaag iyo sool iyo qaybo gobolka bari ka mida ayaa waxaa soo gala muran siyaasadeed meelo badan oo u n ta iyo european unionkana dispute ama dhul laysku haysto ay ugu suntan tahay ayaa jira waxaa kaloo jira isku horimaadyo dhowr ah oo ka dhacay dhowr jeer oo xataa faraha laysa saaray oo waxaa ka hor yimaada dadka deegaanka meesha la yidhahdo dhahar bay ka dhacday laba jeer waxay ka dhacday meesha la yidhahdo laasqoray hadaaftimo badhan adiguna waxaad ka sanqadhisay meesha in maamul ka jiro oo dadkaasi yihiin maamul la yidhaahdo waqooyi bari oo dowladda federaalka toos u hoos taga marka see isu waafajinaysa arrimahaas
waxaa laga faa'iidaystay dee meel walba horgallo iska jiraan iyo dadka shaqa taga marka dhalinyaro ka mida deegaanadaas baa nimankan ay ku shaqaystaan dadka ay soo xushaanna maaha dad reer baa kala dirsadeen waa dad ay abti u yihiin ama wax noocaas iyo dad ay isleeyihiin waa dad deegaanka fikirkiina qaadanaya iyagu keensadeen marka dadkaasi annaga nama matelaan waana nimankana tuugnina ku keenaan iyo dhuumasho cidanbar baa marsiilaanya wuxuu ka soo degay laas qoray sidaanu aragnay oo dadka dee la wada socdeen isla markiina wuu ka cararay markii aanu ciidamo u dirnay hadeerna dee deegaanada ay wada tageen ayagoo isa soo hogeeyey si fiican soo hogeeyey haddana duhur cad ka carareen aan ka baacsanay hadeertana waxaanay soo wadan kulley way iskaga cararayaan meesha meel sii joogayaan maaha meel aan dee shacabkii ugu baanayn si aad ku joogaysaa way adag tahay waad garanaysaa markay xabadda bilaabato dadkan reer baakar waxay kaga duwan yihiin dadka kale kuwa la socda ee horgallada u haystaan baa dhabarka kaga bilaabaya oo kasoo horjeedsanaya marka reer maakar dee weligood in iyagu wax hogaamiyaan oo cid u taliyaan mooyaane maaha dad loo dowladeeyo oo dad fikirkooda ku socodsiiyaan amin laakiin waxaad moodaa gobolladani waxay wax la dhisteen maamulkan puntland bay ka tirsanaan jireen markii wax dhacaanna ciidan puntlandna oo difaaca iyo dagaal dhex mara puntland iyo somalilan ma aragno marka waa maxay mowqifka siyaasiga ah ee dadka dhulkan degan waa maxayse activitiga ama firfircoonida puntland ka wado hadda meesha oo yacniga ku aadan sanaadiiqda doorashada qolyaha kan somalilan ay wataan ma waxaa jira fikir kala qaybsanaan ah mise waxa weeye dadka aad sheegtay oo yacniga iyagu dad shaqo tegey ah ayaa dhibaatooyinka u soo jiida gobolka dadkan meesha jooga dee annaga waa ka horeyna haddaan nahay reer maakir marka puntland iyo somaliland labada magacna annagaa le deegaankaygina way rabaan inay kalo magacyadaydina way qaateen deegaankaygina hunguri baa ka haya marka colaado beenbeenay ka abuuraan puntlandna hoostaasi nagu wadaa waa aragnaa sida ay wax u wado ciidanka dagaalamee puntland lagu sheegaana waa ciidankaygii waa wiilasheedii hubka ay wataan waa hubkaygii hub weli aakaa puntland nooma sheeganayso hubkana way naga ilaaliyaan maaqaan baqdin beed ku-aan marka maamulka puntland la yidhaahdo iyo nimankan somaliland la yidhahdo s s d f iyo snm isla ahaan jireen waa niman siyaasadda iskaga mid a oo aqoon dheer sule wax dagaal iyo wax cadowada ka dhexaysa ma jirto waxa ay dadka ay waadaanna waa wasigale ama dhulbahanto ama ama maakhir ama kaatumo dadka la yidhaahdo nimankani wax colaada kama dhexayso heshiis baa ka dhexeeya ninka reer puntland sheeganaya nimanka magaca la baxa anaguma jarteen baa u naqaanaya garow tegi karaa siduu doona ugu socon karaa ninkan reer shiisxaab ama snm wuxuu iman karaa garowe kale majeerteena hargeyso si xaragaa ugu socon karaa marka nimanka wax cadaawada kama dhexayso dadka la waalaya ee sidiga hawada la gelinaya waa annaga marka dee waxaasoo dhan waa ka horeynaa arrimahaas iyagu hadday jiraan ba waxa weeye waxaad sheegtay dadka gobollada degani inay isku tashadeen oo aanay labadaa maamul midna ka tirsanayn waa maxay dadaalkiina ku aadan si aad uga hortagtaan siyaasadda dirirka ee ka dhexaysa labadan maamul oo mid walba is sheeganayo oo fallaabaa meeshii jira oo gobolladii sheeganayo sidee arrimaha uga hortegaysaan waxaa uga hortegaynaa dee dadka reer maakirsa iska soo horjeedana maaha deegaankoodan cidima haysato waxay ku xiran tahay maamulka dardargelintiisa iyo dhamaystirka maamulka waxaas ciidanana dee ciidan ciidan ugu leedahay maaha waa hubkayga meesha maraya inamadayadii baa maraya isagii baanu u yeelaynaa inta mushaar ay ka qaataan mushaar ka badan baanu siinaynaa dowladda federaalka kumeel gaarkaan war soo qaadayna marka saasay bada sheegada ku saabjalla nin deegaankiisa la hayston baa dee muran geli kara waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyey ee hadda ciidamada somalilan ama la socda ama iyaga laftooda macnaha toos uga socda waxaa la sheegaya inay gaadheen magaalooyin ay ka mid yihiin hadaaftimo iyo eriyada maxaa la districtga ceergaabo arrimaha maxaad nooga sheegi kartaa arrimahaasi waa qolada somaliland magaca naga qaadatay hadare oo slim la yidhaahdo waagii hore dagaaladii soomaaliya iyo dowladdiisi hadare waxay ku riday been iyo bogabagaado hadaftimo cid aan reer maakir ahayn ma joogto dadka joogaa waa reer maakir saraakiisheedii baa joogta haddii doonaan somaliland ama mushaarabtiisa ama yasiin waa niman reer maakira haddaanu la hadlaynay oo wax dhibaatada deegaanka jira ma jiro iyaga laftirkooda aan la hadlaynay kuwa ay u haystaan inay saraakiil u yihiin waxaa la sheegayaa puntland inay soo dirtay wasiiro sideed gaadhaya wasiiradaasi wax ciidan oo la socdaa ma jiraan waa wasiiro weeye dabcan hadaf siyaasibay wataan maxay u yimaadeen wasiiradaasi bay kula tahay gobolka oo ay baran ka dooneen
wax wasiir oo laanga soo dhaafaa ma jiro meesha puntland waa ciidamada irmaakiron oo puntland magaciisa wata oo deegaanka difaaca taliyo reer puntland wata oo nin reer maakiro maakir u dhashay baa gawaarida isagaa leh maaha xitaa gawaarida puntland leedahay dowladda federaalka ah wax xidhiidha oo aad la leedihiin ma jirtaa amase maxaa la yidhahda arrimahan hadda ka socda gobolka warman ka haysaa dowladda federaalka xiriir fiican baanu la leenahay wasiire ayaa noo jooga federaalka soomaaliya wasiiradaasaan xiriir wanaagsan la leenahay iyo madaxweynaha marka howluhu meel fiican bay marayaan wixii aan dee xaq u leenahay kama waayi karno dowladda federaalka maadaama ay tahay dowladdii soomaaliya oo dadka u dhexaysa waddankuna kala gur yahay ciddii dee maamul dhisan karta oo buuxin karta shuruudahaana loo gelaya inay maamul samaystaan marka xiriirkeegu aada buu wanaagsan marka waxaad leedahay maamulkaasi waa maamul lagu talagelsan yahay oo hadda hawshiisa socoto mise waa maamul abyanaa oo soo jiray oo la doonayo markaa in la saldhigo
maamulka waa socday laakiin weli dee golihiisii wasiirada iyo madaxweyne waxaa laguma dhawaaqin laakiin dhismihiisii kaleo dhan baa la dhamaystiray ilaa u n ka wax walba meel walba waa laga soo baartiray waraaqiyii oo dhan marka maamulka in lagu dhawaaqo un baahadsan madaxdii madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaankii waxaa inliso iyo golihii wasiirada laakiin maamulka intiisa kale waa la qabtay hawsha sida aad codkaaga marka hore noogu sheegtay baaqaaga wuxuu ku aadan yahay xukuumadda madaxweyne axmed maxamuud siilaanyo maxaad ku daraysaa arrimahan iminka soo cusboonaaday iyo iyo isku horimaadkii hore oo ka dhacay deegaanka ka dhacay arrimaha maxaad ka odhanaysaa arrimahaas waxaan odhanaya anigu dawlad ma garanaya nimankaas ee islam jabahadaas dee waa hadda ka horna dagaal waana dhex maray ina dagaalkii inay soo cusbanaysay ana dad kale dhaga kala labada dhinac ka kala dhintaan waa wax laga fiican yahay waxaan odhan lahaa deegaanadiina jooga hadda inta laydin aqoonsan yahay haddii dee waddankuna dee dadka dee lama qabsan kare intii idin howlgal ee israac baan odhan lahaa maadaama koonfurta soomaaliya dhowr maamul goboleed noqotay waqooyiguna haddeer ee hal maamul goboleed ee nimankaasi caqligooda ay ku jirto waxaan odhan lahaa gobolkaas awdal miyaa la dhehayay gobolkaas iyo tagdeer iyo hargeysa saddexdaa gobol ee waqooyi galbeed la oran jiray saddexdaa gobol maamul u sameeya beesha caalamka waa su-aasha u dambeysaan ku weydiinayaa marar badan baa waxaweeye gobollada lagu sheegay aada magacooda ku hadlayso inay yihiin gobollo dhisbiyadoo laysku haysto mowqifkii beesha caalamka wax ma iska bedeleen maxaadse u jeedinaysaan dhisbiyadu waxa ku filan marka qofku deegaankiisa uu gacanta ku hayo gala deegaan ka sameeyo markaas gala deegaan la sameeyo dee dhisbiyad meelahaana ma jirto ay ka baxaysaa oo cid u talisaiyo maamul iyo magaca uu qaato aada iyo aad baad u mahadsan tahay amiin xiriirka aad la soo samaysay shabakadda wararka ee arrimaha